kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu saxiixay sharciga doorashooyinka kadib markii uu soo maray labada qal ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha ayaa sharcigani ka hor saxiixay xildhibaanada oo ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay kalfadhiga baarlamaanka oo muqdisho lagu qabtay toddobaadkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa goobta uu ku saxiixay madaxweynaha soomaaliya sharcigan ka hor akhriyey xubnaha labada qal ee baarlamaanka soomaaliya oo kalfadhigooda madaxweynuhu uu soo xiray toddobaadkan laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxo sharcigan waxaa si rasmi ah loo oggolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weeraro toddobaadkan ay kooxda shabaab ka geysteen gobolka shabeellaha hoose kooxda shabaab ayaa dhowr weer ku qaaday deegaanka celisiliini iyo degmada qoryoole oo isla gobolka shabeellaha hoose ka tirsan toddobaadkan maalin keliya warar v o edu ay ka heshay saraakiisha sare ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay afar iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaasina lagu gubay lix gaadiid oo isugu jira booyad baabuur kale oo ciidanka ay leeyihiin iyo mootooyin kooxda shabaab ayaa sheegatay in kow iyo afartan askari ay weerarkaasi ku dileen weerar kale oo toddobaadkan shabaab ku qaadeen degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ciidamada deegaanka waxaa la sheegay inay iska xaabiyeen kooxda shabaabka weerarkaasi soo qaaday goobta ayaa la tilmaamay in lagu dilay afar iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab sida ay saraakiil sheegeen saddex ka mid ah midadka al-shabaab iyo hubkooda ayaa lasoo bandhigay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa cambaaraysay dilkii bishan lix iyo tobankeedii degmada afgooye loogu geystay weriye cabdiweli cali xasan qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in weriye cabdiweli uu ahaa weriye madax bannaan oo u shaqaynaya redio kulmiya iyo tv-ga universal waxay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskii iyo carruurtii uu ka tegey weriye cabdiweli cali xasan safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dililka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu tahay inay warka gaadhsiiyaan waxna baraan bulshada ay tahay mid ay shabaab ku doonayso inay ku aaminsiso codadka soomaaliyeed toddobaadkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo la hadlay labada qal ee somalilan ayaa waxa uu ka hadlay kulan dhowaan magaalada dhisaba uu kula qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo muuse biixi cabdi ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid aan qorshaysanayn oo deg deg ku yimid islamar ahaantaas in uusan jirin wax ajendaa oo loogu talagalay muuse biixi cabdi ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay in uu soo dhoweynayo raaligelintii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu siiyey dadka reer somalilan ee la xiriirtay taxadiyadii ay u geysatay dowladdii maxamed siyaad barre waxaase uu ka hadlay hadalhayn waayadan socotay oo ku aadanayd in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqanayo magaalada hargeysa hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somalilan hargeysa imanaya horta waa hadalhayn laakiin hadalhayntaaba xun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi tallaabaa wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raalgelin baa mixi laakiin wuxuu ku dayey markuu yidhi waan imanaya hargeysa oo sideebuu ku imanaya baan isweydiinaya sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaa soo dembiye a garee ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihii inaan gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnuu soo wada soo intaa ma aha oo taa miyaynu aqbalaynaa maya maya suurtagal ma aha suurtagalla ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabaad qaado raalgelin baad bixisay waxaan u qaadanaa inaad nabad iyo caqlida ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno erf laga yeeli waan kusoo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa cadho horle iyo colaad horle iyo cadaawada inaan u baahnaynoo bilow kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan oo toddobaadkan hadlay deegaan miya oo ka tirsan degmada lughaye ee gobolka owdal ayaa waxaa la sheegay in kufsi iyo dil lagu geystay gabar sidii toban sano jir ahayd lix iyo tobankii bishan februari aynu ku guda jirno sida ay boliisku shaaciyeen boliisku waxa ay sheegeen in dilka loo geystay shukri yuusuf taliyaha ciidanka boliiska gobolka owdal gaashaanla sare cabdiraxmaan nuur colhaye ayaa idaacadda v o a u sheegay in qof lagu tuhmayo in falkaasi uu geystay ay hadda gacanta ku hayaan waxa uu dil ka dhacay lix iyo tobankii bishii labaad labada kun iyo labaatankii goobta lagu magacaabo tuurka una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan degaanka lughaya dilkaas oo loo geystay marxuumad shukri yuusuf xuseen da-deeduna tahay siddeed iyo toban jir ilaahay u naxariisto waxaana dilkaa iyo kufsi wada socda u geystay eedaysane cabdi siciid muuse labiyo labaatan jir ah ayaa dilka geystay kadib howlgal adag oon isla habeennimadii ay sameeyeen ciidanka qaranka ee milatariga iyo booliskuba waxaa lagu guulaystay in eedaysanihii gacanta lagu dhigo dilka geystay iyo qalabkii uu ku fuliyey dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan soomaaliga loo yaqaano gudinta gudin waa ta dhirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidlaa ari la joogta wakhti cabbaara lixdii makhribnimo ah xoolihii ay maantoo dhan la joogtay inay reerkii ku hoyso doonaysa ayuu halkaa ku helay sidaan idiin sheegay labadaa ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dembiilihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinnay jeelka weyn ee magaalada boorama laguna hayaa inta garsoor la hor keenaya hadduu ilaahay yidhaah arrintan waxay imaanaysaa iyadoo toddobaadkii hore deegaanada puntland lagu toogtay laba nin oo lagu helay dembiyo ah inay dil iyo kufsi u geysteen caaisha ilyes oo ahayd gabar yar islamar ahaantaasina ay puntland sheegtay inay cadaaladda mariyeen raggii falkaasi geystay iyadoo mid ka mid ah raggii lagu eedeeyey in falkaasi uu ku lug lahaa ay labada qoys ku heshiiyeen inay diyo kala qaataan intaas ayaan kusoo gebgabaynaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo